ahaan waa mahadsan tahay diyaaraddu waxay ku dhacday deegaanka xiindheere deegaanka xiga dhinaca koonfur ee galbeed waxayna ahayd diyaarad hercopter ah waxayna waday dad shaqaale ah waxaana iska lahaa diyaaradda u n-ka waxay ka soo kacday beledweyne waxayna u socotay wisil waxay ahayd diyaaradaha yararka ahee soomaalida ka caawiya dhaawacyada iyo qaaditaankooda ka caawiya ay ahayd marka miyay dhacday mise way fadhiisatay say wax u dhaceen maxaad maqashay
waxaan maqalnay harun diyaaradda cillad ayaa ku timid bailotkiina wuxuu goostay inuu diyaaradda fariisiyo intii ay hawada ku burburi lahayd wuxuuna fariisiiyey deegaanka hadda aan korka ugu soo sheegay ayagoo bad qaba ayuu fariisiiyey dadka qaar oo shacabka oo meelaha kaagala dhow waxay sheegayaan in dadka qaar ay dhaawac ahaayeen markii diyaaraddu ay fariisanaysay dadka qaarna waxay sheegayaan dhammaantood inay bad qabeen marka dadkii iyo diyaaraddii hadda yaa gacanta ku haya
dadka shacabka waxay soo warinayaan in diyaaraddii ay kooxda al-shabaab ay gubeen oo ay dabku dhejiyeen dadkii ay wadana ay afduubteen
dadka sidaas noo sheegeen dadka saarnaa ma soomaali bay ahayn mise ajanib
harun sida horta war dhaba oo sugan aniga kama haayo laakiin warka ugu dhow wuxuu sheegaya dadka qaarna soomaali inay ahaayeen qaarna ajanib inay ahaayeen ayay sheegaysaa ay sheegayaan dadkaasna nimankaas ayay u gacan galeen maxaa kaloo idiin sheegeen dadku marka ay noqoto diyaaraddan iyo sida ciladani ku timid
maya wax faahfaahina oo laga hayo cilada ku timid iyo nuuca ay tahay ciladaasi ma jirto laakiin in diyaaradda ciladi ku timid ay beledweyne kasoo duushay wisilna ay u socotay intaas unbaa la ogyahay ciddii ka warbixin laheyd cilada ku timid iyo nuuca ay tahay iyo sababta ku qasabtay inay halkaan maxaa tira diyaaraddu ay fadhiisato iyada oo ciladaysan ciddii ka warbixin laheyd waxay ahayd cidda saaran ciddii saarneedna lama hayo
idinku xoogta seed ku hesheen ma waxaad ka hesheen midooda africa qaramada midoobey dowladda federaalka soomaaliya
aniga xogta aan hayo waxaan kasoo helay dadka shacabka ee deegaankaas degan aniga toos ulama xiriirin laakiin dad la xiriiray dad deegaanka degan oo saaxiibo ah oo mas-uuliyiin oo aan isla joogno haddayba agteyda ku wareysanayeen dad meesha jooga diyaaradii inay gubeenna waa u xaqiijiyeen dadkii saarnaa inay wateenna waa u xaqiijiyeen inaan agab iyo qalab midna saarnayna waa u xaqiijiyeen
maxaa tallaaba oo xigta waxaan isleeyahay tillaabada xigtahay waxay tahay dadka cadowga afduuftay sidii loo soo badbaadin lahaa iyo sidii xogtooda loo heli lahaa iyo meesha ay ku sugan yihiin kadibna loogu howlgeli lahaa ayaa xigtaas leh